جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinku gohenana waxaa ka mid ah malaayiin muslimiin xujay ah oo sanadkan gudanaya rukniga xajka ayaa maanta si toos ah u gudagelay acmaasha xajka mashquul xoogan ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud xillifooda nagu soo hayso munaasabadda ciidul adxa faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada bay diyaargarow ballaaran oo ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa degmada kaamsuume ee wilaayada jubbada hoose bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka caalbuur iyo galhareeri ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka halka taayib al khibaariya ay ka soo saartay weerarkii taariikhda galay ee degmada ceeldheer senatar ka tirsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa qiray in gaalada caalamka ay ku fashilmeen duulaankii ku dhowaad labaatan sano ka hor kusoo qaadeen soomaaliya kulan ballaaran oo u dhexeeya maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha muqaabul ayaa ka dhacay degmada badhaadhe ee wilaayadaasi عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan malaayiin muslimiin xujay ah oo sanadkan gudanaya rukniga xajka ayaa maanta si toos ah u gudagalay acmaasha xajka xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya bismillaah aad baad u mahadsantaha walaalka yaasir waxaa malaayiin dadka xujayada ah ku qulqulayaan weli buurta masha carumina oo ah galbeedka sacuudiga si ay halkaas uga bilaabaan acmaasha xajka ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaa muusimkan gudashada xajka ka qayb qaadanaya in ka badan laba milyan oo ruux kuwaas oo ujeedada laga dheehan karo xiise ay u hayaan gudashada ruknigan weyn maanta sidaan ognahay waa yowmu tarwi ah waxaana xujyada iyagoo maydhay ay u dhaqaaqeen dhanka mina iyagoona halkaas ku sugnaan doona maanta oo dhan لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك maalinta beri oo ah sagaalka dulxija waa maalinta xujyada ay gudanayaan rukniga ugu weyn ee xajka oo ah istaaga banka carafa waxaana shareecada islaamka u jidaysay muslimiinta kale ee aysan u suuragelin inay xajiyaan in ay soomaan maalinta carafa oo ah beri soonkaas oo ah mid fadli weyn xambaarsan mahadsanid xaaris mashquul xoogan ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud xillifooda nagu soo hayso munaasabadda ciidul adxa warbixinta warkaas waxaa inoo hayaa walaalka cabdiraxiim sheekh cali
suuqa magaalada galhareeri ayaa laga dareemayaa diyaargarow aad u ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa almubaarak taasi oo ay ka dhiman tahay maalin oo keliya suuqa degmada galhareeri ayaa ah suuq ballaaran oo ay ku tiirsan yihiin deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada galhareeri iyo kuwo loo safriyo magaalooyinka waaweyn ee dalka kala iibsiga xoolaha nool ayaa beriyahan si weyn uga socday suuqa magaalada waxaana kula kulannay bartamaha suuqa dad aad u fara badan oo ka kala yimid goobo kala duwan oo ka baxsan magaalada iyo kuwo ka yimid xaafadaha degmada galhareeri dhammaantood waxay inoo sheegeen in ay iibsanayaan xoolo si ay maalimaha ciidda udxiyo ay uga dhigtaan haddaba qaar ka mid ah dadkaasi ayaan la dhex qaadnay mikrofonka idaacadda islaamiga al andalus ayaa inooga warbixiyey suuqa
suuqa aad buu u camal yahay miryahan ciidda ah ariga waaweyn oo xamar waa la gadaa ariga yararka oo muraalaha waa socdaa midka majiska waa socdaa dhinacyo badan wax loo kala qaadaa qiimaha ariga waaweyn oo xamarkaa u sarreeyo loo safriyo oo ciidda udxiyada xamar loo qaado orga neefka weyn oo adiga orgaga kala orgagoo kala amba wanka ah boqol iyo afartan boqol iyo soddon ilaa taqriiban boqol ah u yar adiga un boqol iyo afartan boqol wixii un u dhexeeya waay boqol labaatan boqol iyo soddon boqol labaatan waay orga waaweyn xamarkaa saasaa unu shaqada ku kala socotay safarkiina hata waa tegay oo arigaas waaweyn waa un beeciisu waa gabagabo waaye midda kale waxaa jira beec kale oo gaalkacyo loo wado oo ari dabaaxa la yidhaahdo ariga hooso oo meejiska asna waa la socdaa dhowr gacanaa ka socote qiimihiisa haddaan kuu sheego adiga konton afartan adiga neeba wuxuu goosto waxaa u badan konton shan u badan adiga taqriib ahaan soddon shan oo yar tahay waa ka duwantaha maasha allah suuq waa kala socdaa dumarka xagga naqato xagga ha naqato dadka muraadlaha ha naqato dadka uduxyada u gadaa ha naqato dadka dhinaca gaalkacyo u gadaa ha naqato suuqu waa camaraya waa camaraya meel la istaaga ma leh dadka shacabka waaba xoolaha keenay ha naqato dadka doona ha naqato aad boqolkiiba boqol wuu camaraya suuqu waa kala socdaa dalaaliintu si wax u kala gadaan leeyihiinba ma qiimaha waa iska fiican yahay dadka reemiyiga xoolaha waa keensadaan waa ka gadannaa arigu afartan afartan shan konton konton shan lixdan hadba sida uu yahay qiimuhu iyo neefku sida uu yahay wax lagu kala gataa intaba waa leeyahay berimo waa leeyahay teerse waa leeyahay sugunto waa leeyahay berimada waxaa waaye boqol suguntadu adiga waxaa waaye siddeetan shan ilaa sagaashan wixii ka hooseeya waa iska arig uun suguntaa waa iska adaga teeba teersaa teersadu waa iska adig uun lixdan afartan shan konton intuu dhexeeya maasha allah maalmahan ciiddaa saa'id waaye saa'id waaye ama ganacsi ha noqoto ama dad iska ulxiyaysa ha noqoto deegaanka intaba si aan caadiyeyn ah loo gataa si aan caadiyeyn ilaahay dadkan ku manaystay qaryo iska nabadgelyo ilaahay uu maaragtay barakeeye waaye dadku waa iska barwaaqaysan yihiin ilaahay u kaalmeeyey ilaah looga mahadnaqaa suuqu marba si waaye mar waa xawaaye waa qaymuhu waa kor mar waa hoos adiga baadiya aniga xakeysannaa marba si waaye konton lixdan toddobaatan siddeetan neefka birimada waa boqol boqol iyo labaatan boqol iyo toban
waxaan ka imid adiga toban kilomitr maalu jirta magaaladaariyaan keensada ari ka waran qiimaha eriga beryahan maxaad ku maqlaysaa qiimaha ariga aad u wanaagsan yahay adiga boqol neefka weyn sagaashan shan siddeetan ariga jarkaa saasaa la kala siisaa laba neef aan keensada aniga dhammaan dadka muslimiinta ayaa laga dareemaya farxadda u diyaargarowga maalmaha ciidda ee soo socda mahadsaned cabdiraxiin faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaadhsiiyey dagaal ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ee garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaas lagu dilay lix askari oo kufaarta xabashida itoobiya ah waxaana sidoo kale lagu dhaawacay toddoba kale oo isla xabashida itoobiya ah dhanka xadbeenaadka qarax mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo beled xaawo ayaa lala eegtay saldhig ciidamada kufaarta kenya ku leeyihiin halkaasi waxaana jira khasaare gaaray cadowga bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ee degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi diyaargarow ballaaran oo ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa degmada kaamsuume ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
halkan waa degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa magaalo istaraatiiji ah oo hoosarsanaysa xukunka shareecada islaamka waana degmo soo kobcaysa dhinac kasta iyadoo ku tallaabsatay horumar kala duwan socdaal kooban oo aan ku tagay magaaladan waxaan ku soo arkay jawi ka duwan kii hore
soo dhawaada jubbada hoose maanta ciid wayidayna degmada kamsuma
damashaadkaasi diyaargaroowa sancaw u taagan halkan waa muxaafadada kamsuma ee walaayada jubbada hoose waad arkaysaa ummadda muslimiinta ay isugu soo baxeen ay isku duwan yihiin dhammaan waxaa kamsuumo ka socda diyaargarow hore aan looga arag oo lagu soo dhowaynayo munaasabadda ciidda waxaa camiran goobaha ganacsiga waxaa la qurxiyey magaalada iyadoo sidoo kale maamulka islaamiga ah ee degmada uu qurxin iyo dayactir ku wado musallaha weyn ashahiid biidniillaah macali cabdiraxmaan suuqa kamsuumo ayaa xilligan ah mid aad u mashquul badan waxaana si weyn looga dareemayaa diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidul adxa taasoo ay naga xigto maalin qura waxaana dadka badi ay tegayaan goobaha carwooyinka ah iyaga oo iibsanaya dharkii ay ku ciidi lahaayeen dharka muxuu ahay maasha allah kabaha maasha allah meel muxuu ahay oo ilaahay aan ku sugnan waa joognaa maasha allah raayada islaamka hoosteedaan joognaa cabsi ma qabno si aan caadi ahanosna oo kala socdaa waxaan ka mid ahay waalidiinta oo ilmaha ciidinayo maasha allah ciiddana waan u diyaargarownay ciidul adxa ilaahay subxaanah wa tacaala hana gaarsiiye maalmo yaraa nooga haray aad baanu ciidaynaa magaaladana aad iyo aad baa ciidda looga dabaaldegayaa magaalada kamsuuma gaar ahaan jubbada hoose shalay gelinkii dambe ilaa xalay fiidkii oo aan booqasho gaaban ku tegay kamsuuma ayaan ku soo arkay mashaad ka tarjumaya faa'iidada ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa loo diyaargaroobayaa oo la weynaynayaa nimcooyinka uu allaah ku galaday addoommadiisa kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidaha muslimiinta hadda oo ay fooddan ugu soo hayso ciidul adxa waxay dadka kamsuumo samaynayaan soo dhoweyn aan horey looga baran maadaama ay gacmo ays haystaan maamulka degmada iyo bulshadiisa looma kala harin rag iyo dumar yar iyo weyn gaadiidka noocyadooda waxaa sidoo kale soo dhoweynta qayb ka ah ciidamada mujaahidiinta oo sameeyey bandhigyo kala duwan liwaacyada islaamka xaraakada shabaab uruqaasada alkae muqdisho difaac dhulkeen waa dalkii aan lahayn dawaaqida noo midowday dumakano
mikrofoonka idaacadda islaamiga ee andalus oo la dhex qaaday bulshada magaalada kamsuuma ayaa si dareen la uga hadlaya isbeddelka magaalada iyo sida ay ciidda ugu diyaargaroobayaan maanta waa maalin farxad weyn aad iyo aad xaggeena muhiimad ugu leh si hadii loo fiiriyo dhinacna waan micnaha waan ka murugaysannahay waxaan ka murugaysanaa walaalaheen reer filistiin iyo dhibaatada lagu hayo walaalaheen reer filistiin muslimiinta dhibaatada ku dhacayso si haddii loo fiiriyana maanta aad iyo aad baan u faraxsannahay maadaama ciidul adxa almubaarak aan joogno maanta waxaan ku sugannahay degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dadkan waxay u dabaaldegayaan ciidda magaalada markaad aragto ama dhinacyada aad fiirso si fiican loo soo camiray wayna camiran tahay dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa ah kuwa si aada u weyneeya munaasabadaha ciidaha maadaama ay ku qaabilaan amni iyo kala dambeyn ay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid bashiir bulshada ku kala dhaqan magaalooyinka caalbuur iyo galhareere ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka alkataib al ikhbaariya ay ka soo saartay weerarkii taariikhda galay ee degmada ceeldheer aanu ku horumarno dhanka degmada caalbuur iyo walaalka marwaan maxmed habeennimadii xalay waxaa fagaara ku yaala magaalada caalbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud lagu daawaday aflaan kala duwan oo jihaadi ah waxaana fagaaraha soo xadiray bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada caalbuur aflaamta jihaadiga ah ee goobta lagu daawaday waxaa ka mid ahaa filim dhowaan kanaalka kataab al akhbaariya uu ka soo saaray weerarkii xasminta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud bulshadii soo xaadirtay fagaaraha ayaan la dhex marnay mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey dareenkooda filimkii caldheer cawada daawahaynaa maasha allah ilaahay baa maarata ku mahadsan si wanaagsanaa u fiirsannay gaalada iyo wixii la socdana ilaahay waa halaagay alxamdulilah marka waxay soo jeegtay sida filimka sida quruxda badan oo maarata u dhacay iyo dagaalku sida u dhacay sida quruxda badan qaymaha iyo qaayaha leh ilaahay baan ugu mahadiyaynaa marka filimkaas firi aad u fiicanba u ahay qurux badan waxaa aad ii soo jiitay waxyaabaha leesbarbar dhigay gaalada faankoodii iyo digdigtoodii iyo iyagoo cararaya magaalada qabsan ma karaan oo dib ugu soo laabamayaan iyo mujaahiintii ku soo laabtay oday camara oo ankaar ku dhacday oo gaalnimo ku duqoobay ku murxay carari waayey oo kufri ku murxay gaalnimo ku murxay oo dhallima markii dambena laga cararayo ee asagoo ordila oo iska xooteetinaya mujaahidiintu ay madaxa fujinayaan caawa waxaan daawanay filin cajiib ah gaalada lagu xasuuqaya ceeldheer sidoo kaleet waxyaba cajiib ahaa daanyarkii bootaynaya mujaahidiintu bootaynaya isagoo la dilaya insha allahu tacaala intii dagaalkaas ku shiiday ilaahay shahaadadooda ka aqbala inta dhaawacantayna ilaahay dhaawacooda bogsiye aad buu filinka nooga farxiyey waxaa kaloo filinka waxaa ka mid ahaay xasan gurguurto oo sawiraantiisa oo la jeexjeexay mujaahidiinta ku cibaadaysanaa aragnay ilaahay waxaa waay mujaahidiintaas meesha galay shahaadadoodana allah ka aqbalo dhaawacoodana ilaah bogsiiyo waxaa meeshaan ku daawanay dagaalka ka dhacay degmada ceeldheer waxay soo jiitay baabuurtoodii la soo qaadayo taxaabiistoodii la soo wanayo waxay soo jiitay hubkoodii la soo qaadanayo wuxoodii la soo aruursanayo iyo ayakoo dhaaranayoo leh hadda maaragtay ceeldheer waa waa ka bixi doonaa iyo ayakoo meesha yaayaal hubkoodii iyo maalkoodii iyo wuxoodii dhiman la soo qaadanaya allah mahad iskale caawada meeshaan ku fiirsanay filin aad iyo aad u xiiso badan oo ka mid yahay nin gaal ahay oo asigoo mujaahidiinta caadayo la dilaayo aad iyo aad u xiiso badanta maasha allah mujaahidiinta waxaan dhihi doonaa ilaahay ha guuleeya gaaladan alhaj filan aad iyo aad u xiiso badan ayaan meeshan ku daawanay ilaahay subxana watacaala ku mahadsan gaalkii murtadka ugu weynaa iyagoo la dilaayo oo boorarkooda la jarjaraaya ayaan aragnaa aad iyo aad baan u faraxsannahay ilaahay subxana watacaala ku mahadsan mujaahidiinta meel kastay joogaana guuleysta ayaan leeyahay maalmo ka hor ayay ahayd markii kataab balakhbaariya ay soo saartay filim lagu soo bandhigayo weerarkii ay ku halaagsameen konton iyo sagaal murtado oo ay ku jiraan saraakiil ee ka dhacay magaalada ceeldheer waxaana xusud mudan in durba filimkaasi lagu daawaday fagaarayaal ku yaala magaalooyinka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iminkana dhanka degmada galhareeri iyo walaalka cabdiraxiim sheekh cali
fagaaro ku yaala degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa lagu daawaday isdaarkii xiisaha badnaa ee laga soo saaray macrakadii ka dhacday degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ayaa u hagaajiyey fagaaraha dadka muslimiinta ay ku daawanayaan isdaarka cusub ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib boqolaal ka tirsan dadka muslimiinta ayaa soo xaadiray barxadda weyn ee suuqa degmada galhareeri iyadoona guud ahaanba dadka muslimiinta si weyn ay ugu ilqahowsanayeen daawashada filimka iyo sida maleeshiyaadkii murtadiinta ah ee ku sugnaa gudaha degmada ceeldheer ilaahay ugu xasuuqay gacanta ciidanka mujaahidiinta haddaba qaar ka mid ah dadka muslimiinta oo daawaday filimka ayaa hadaladooda sidaan ahaa waxaan caawa daawanay filin mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu macrakadii ceelleer uu ku guuleeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u guulaystay nimankii kufaarta ahaa oo aan arkayna ninkii dhahayey shabaah magaciisu lacag uu joogaa maanta asagii meeshii la dhigay isagoo tacbaana oo dhaawaca meeshii uu ku baaba'ay xasanna waan daawannay isagana oo soo dhahaya waa ka xoog badan waa ka xoolo badannahay xoolana ma hayo xoogna ma hayo taladana waa tii ilaahay dagaalkana ma yaqaano cidda ku jirta ma yaqaano marka waxaan leenahay war dadka muslimiinta yaysan iyo jebin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa la jira gaalna waa baaba'day waana weligeerna waa baabi'i jirtay haddana waa baaba'aysaa biidni illahi albaari
anoo jooga maaragtay magaalada galhareeri caawa filim waxaan daawannay aan iyo aad iyo aad qalbigaynu ku farxay oo indhahaynu ku doogsadeen ayaannu fiirsannay oo cadowgu ilaahay ku jabay oo waxaawaha kii hadlayey oo lahaa maaragtay madax shabaabaan keenaa ilaahay subxaana wa tacaala waxuu qadaray madaxiisa in nala tuso meesha isagoo yaalla ceeldheer waadaama ay ku faani jireen marar badan waxay dhihi jireen waa ka xoog badannahay waan ka dagaal badannahay waan ka kii badannahay haddii dagaal ay midna ay wax tira karaana waan arkaa meelo badan ay ku jabeen oo allah subxaana wa tacaala uu gacantiisa oo kor uu mujaahidiinta ugu dhigay filmna waa meeshan caawa aan ku daawanay miliishaadka murtadiintana waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala uu toobakeen anagoo joogno degmada galaariya caawa halkan waxaan ku daawanay filmo aad aad u xiiso badan waxaa lagu soo bandhigay weerarkii ceeldheer wuxuu ah weerar taariikhda galay weerar lagu jabiyey murtadiinta murtadiinta waxay ku faani jireen degmadan marar badan balse ciidamada mujaahidiinta ayaa ka kaciyeen hulacna qabsiiyeen xeerooyinkay ku sugnaayeen degmadaas waxaa baktigooda la waray ku dhowaad lixda murtad waxaan mujaahidiinta ugu duceynaya oo ilaahay guuleeyo gaaladana mar walba waxaan leeyahay waad khasaarteen
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa farxiye aadan maxamed oo joogto degmada galhareeri xasan gurgurte waxaan leeyahay xasan gurgurte gaalada aa soo dirinaysa insha allahu tacaala waxaa u jooga mujaahidiin allah dartii u taagan insha allahu tacaala mujaahidiinta ayaa sare marayso waxaan leeyahay gurgur alla ka bax oo to- u tabakan toobadu waa furunta daawashada filimkan xiisaha badnaa ee ahaa macrakadii ay ku kala baxeen xaqa iyo baadilka ayaa sidoo kale laga daawaday deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya
maasanid cabdiraxiim senatar ka tirsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa qiray in gaalada caalamku ay ku fashilmeen duulaankii ku dhowaad labaatan sano ka hor kusoo qaadeen dalka soomaaliya nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya xilli uu qarka u saaran yahay inuu fashil ku soo idlaado duulaanka ay ciidamada gaalada ku hayaana dalka muslimka ah ee soomaaliya ayay dowladaha reer galbeedka ee duulaankaasi maalgeliya arrajaxumo ballaaran ay ka muujinayaan mas-uul ameerikaan ah ayaa sheegay in calooshad u shaqaystayaasha afrikaanta ay ku fashilmeen waxa uu ugu yeeray xasilinta soomaaliya senator jim riish oo ka tirsan xildhibaanada maraykanka ayaa shaaciyey in siddeed iyo toban sano oo maraykanka iyo xulfadiisa reer galbeedka ay maalgelinayeen howlgalka waxa loogu yeero midowda afrika ee soomaaliya aysan jirin wax guula oo la taaban karo oo la gaaray waxa uu ka soo horjeestay in marka dhammaadka sanadkan dalka laga saaro ciidanka kufaarta afrikaanta lagu dhawaaqo howlgal kale oo soomaaliya gaalada ay ka fuliyaan iyadoo wax lagu dhisanayo guuldarooyinkii howlgalka midowda afrika ka soo wajahay soomaaliya waa in markan aan lagu dhawaaqin howlgal cusub waa in la keenaa qorshaal cusub oo soomaaliya nabad loogu dhigi karo ayuu yidhi senator jim rish siyaasigan ameerikaanka ah oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee donald trump ayaa ku dhaliilay maamulka biden ee dimuqraadiga ah hanaanka uu ku wajahayo galka soomaaliya xukuumadda washington ayaa duulaanka soomaaliya si dadban iyo si toosba uga qayb qaadanaysay tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii iyadoona taageero dhaqaale iyo mid militari siinaysay soo duulayaasha afrikaanta iyo kooxda riddada soomaaliya mahadsanid abushayba kulan ballaaran oo u dhexeeya maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha muqaabul ayaa ka dhacay degmada badhaadhe ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya iyadoo qayb ka ah socdaalka wafdi uu hogaaminayay sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ku tagay deegaanada joore ayuu kulamo kala duwan la qaatay qeybaha kala duwan ee waxgaradka kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa dhowaan waxa uu ka dhacay degmada badhaadhe kaas oo u dhexeeyey maamulka wilaayada jubbada hoose iyo odayaasha beesha muqaabul waxaana looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ka qayb qaadashada jihaadka iyo horumarinta deegaanada joore kulankan oo socday muddo saacado ah ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada jubbada hoose isagoona faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha looga hadlay waxaan isla gurfaynay oo aan isla fiirfiirinay in aan ka wada shaqayno dhanka amniga amniga aan xooga saarno maadaama cadow nagu hareeraysan yahay oo geesaha naga jiro in aan dhanka amniga aan ka wada shaqayno annaga oo ma ogtahay madaysan oo gacmo is haysano waxaa kale oo aan ka wada tashanay dhanka dacwada iyo diinta in kor loo qaado maadaama asal ay noo tahay diinteen iyo barashadeeda iyo ku dhaqankeeda iyo ku camalfalkeeda inaan xooga isla saarno isla xoojino meelaha ka dhamana aan isla dhammaystirno waxaa kale oo aan ka wada tashanay in aan dhanka magaalada beeraha iyo asal magaaladan waxaa jira jiray in badar badan iyo tacab badan iyo wax badan magaalada ka jira jiray in aan xoojino dhanka tacbashada beeraha iyo wax ka soo saarka iyo inaan xooga saarno maadaama dadkii dhulkan tacban jiray oo ku noolan jiray oo xooga saari jiray oo dhankan kenya iyo qahooti iyo dhankaas ay u bateen si ay u soo noqdaan in aan tacabka iyo dhulkan iyo wax kasoo saarkada aan xooga saarano ayadana ayagoo iskaashanooya walaayadooda iyo ayaga waxaa ilaahi subxana wa tacaala weydiisanayna ka rajaynaynaa in wax badan noo qabsoomo oo ilahi subxaa noo suurtogeliyo suldaan mahad cabdi yuusuf suldaanka beesha muqaabul ee wilaayada jubbada hoose oo isna kulanka goobjoog ahaa ayaa ka hadlay sida lagu horumarin karo degmada badhaadhe iyo si guud dhulka joore wuxuuna baaq dheer u diray dadka u dhashay deegaanadaas ee ka maqan inay dhulkooda usoo laabtaan si ay u horumariyaan dadka deegaanka joogo walaayada joore ama ha ka maqnaadaan oo u dhasheen ama meelaha kale ha joogaan waxaa awalan mataqaanaaye muhim ah ayaga inay dalkoodii wax ka qabtaan hadday dibadaha joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay dalkoodii ku soo noqdaan oo magaaladoodii iyo meelahoodii ay ka tageen ku soo noqdaan dad islaan baa jooga wax looma dhimayo waan ognahay in been loo sheego oo laleeyahay haddaa meeshaa tagtaan iyo barbagaani iyo wax lagu akriyo waana ila dilayaa iyo shabaab baa wadanka haysta iyo waxa in lagu akriyo waan ognahay warkaa waa been baan leenahay dalkiina u imaada waan ila jecel yahay waan ilaga baahan yahay dalkiina u imaada ayaga marka waxaan leeyahay dadka deegaanka ayaga dad kale ayaa dhistaa ee degan ayaa dhistaa awalan dadkaas waxaan ugu baaqayaa inay imaadaan dadka jaaliyadaha iyo dadka mataqaanaa ganacsiga dhammaan deegaanka inay kusoo noqdaan waan ugu baaqayaa intaa hadda deganna waxaan ugu baaqayaa ay joogto in ayagana dhexda xirtaan ka qayb qaataan horumarinta iyo mataqaanaa waxyaalaha asaasiyaadka nolosha oo danahooda ku xiran islaamkana ay la shaqeeyaan ugu dambeyn maamulka wilaayada jubbada hoose iyo waxgaradka beesha muqaabul ayaa ku ballamay dhaqangelinta qodobadii dhaxalgalka ahaa ee kulanka ka soo baxay waxaana uu bilow u ahaa kulamo wilaayada guud ahaan ay la yeelatay qabaa'ilka degaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose mahadsanid cabdiqani warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh